إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا بعd وعن cثمان رaضي الله عنه cثmaan بن cafاn waxaa laga wariyey أna النبيa nabiga slى الlه عليه وسلم kaana wuxuu ahaa yukhalilu mid dhex geliya lxyatow garkiisa fi lwuduءi weysaqaadka dhexdiisa أkrajahu تirmidiyu imaamu tirmidi ayaa soo saaray wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay waxaan kusoo jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam kitaabu tahaaran ku dhex jirnay baabka wuduu'a amase weysaqaadkaana gaar ahaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay xadiidka cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana yukhallilu waa dhex geli jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam lixyataw garkiisa ayuu dhex geli jiray fil wuduu'i weysaqaadka weysaqaadka ayuu nabiga sala allahu calayh wasalama gacanta faruhu dhex geli jiray garka akhrajahu tirmidi ayaa xadiidka soo saaray wa saxaxahu bnu khusayme xadiidku waa xadiis saxiixa xaafid ibnu xajar wuxuu ka soo naqliyey tasxiixiisa ibnu xibbaan ibnu khusayma xaakim wuxuunaga soo naqliyey tahdiibu tahdiibka sidaasoo kale waxaa xasan ka dhigay ibnulmulaqin wuxuuna u sheegay xadiidkan inuu leeyahay laba-iyo toban shaahid laba-iyo toban shaahid uu leeyahay markaasuu yidhi fa kayfa laa yakuunu saxiixa see ku noqon waaya saxiix laba-iyo tobankaasuuba leeyahay wal a'imatu qad saxaxu qad saxaxuuhu a'imaduna waa saxiix yeeleen uu yidhi waa saxiix yeeleen wuxuu ku yidhi albatru lmuniir uu ibnu mulaqin hadalkaas ku yidhi marka waa xadiis saxiixa oo aimadaas oo dhan laga soo naqliyey inay saxiix yeeleen marka waxa uu ku saxiix noqdayna ma ahan sanadkiisa oo kaliyaha waa shawaahidda oo sanadka caamir ibnu shaqiiqa ku jira mutakalam ah oo yaxya ibnu maciin uu daciifiyey abuu xaatimna uu yidhi laysa biqawiyin nasaa-ina uu yidhi laysa bihi ba-sun marka ninkaasaa ku jira laakiin shawaahidda darteed ayaa xadiidkan loo saxiixina marka xadiidku marka waa xadiid haabit ah oo saxiixa shawaahidaas laba-iyo tobanka darteed ayuuna saxiix u noqday macnaha xadiidku uu tusayo xadiidka wuxuu tusayaa oo loo dariishanaa inay sharci tahay marka qofka uu weyse qaadanayo inuu garka biyaha dhexgeliyo dhexgelintaas waa labo haddii uu garku gar weyn yahay gar weyn iyo gar yarna waxay ahlucilmigu ku kala farqiyaan qofka markuu kaa soo hor jeedo hadduu u jeedo jirhkaagii maqaarkaagii u jeedaa tintaadu waa dhowr xabo oo ishunta ka gudubtayba jirhkaagii arkeen garkaas waxaa la yidhahdaa gar yar aa la yidhahdaa waajib waxaa kuwa inaad dhexgelido oo aad jirhka iyo maqaarka biyaha gaarsiido haddii qofka kaa soo hor jeedaa tintu ay ka qarido jirhkii oo uu tinta inuu arka maahaneed maqaarkii ka hooseeya uusan arki karinna gar weynaa la yidhaahdaa waajibna ma ahan ee waa sunno inaad dhexgelido waa sunno sababtoo ah xadiidka uu ku soo arooray waxa weeyaan waa ficil amar maahan ficilka mujaradkaana hadduusan markaas fasiraynin amar ee ficil mujarada uu yahay wujuub ma faa'iideeyo marka waxaa laga qaadanaa sunnanimo walidaalika sidaas daraaddeed uu yidhi calaamatu ibnu lqayim kaana sala allahu calayhi wasalama yukhallilu lixyatahu axyaanan walam yakun yuwaadibu calaa daalika nabiga sala allahu calayh wasalam marmar ayuu dhex geli jiray gacanta biyaha inta ku soo qaado garka mana daa'imi jirin zaadulmacaad wuu ku leeyay marka nabigu ma daa'imi jirin welidaa saas daraaddeeda in badan oo ka mid a saxaabada oo weysaqaadka nabiga tilmaantay ma soo naqlin ma soo wada naqlin marka mararkaas ay soo naqlinayaan waa inuusan dhex gelin oo uu ka tegey marka laga soo naqlinayana waa inuu takhliilka sameeyey taas waxay ku tusaydaa marka takhliilku inuusan waajib ahayna suma yahay kayfkiisana laba qaabaad yeeli kartaa inta gacanta biyaha lagu qaado la dhexgeliyo sida loo feero ama loo shanleeyo waa dariiqo iyo inta gacantiio biyo soo qaado aad saarto ha ka dhergee ilaa salka waxa weeyaan ay biyuhu gaaraan labadaas dariiqo weeye marka waa sunno oo waajib inaysan ahayn dee amar kuma soo aroorina ficil kaliyuu ku soo aroora ficilkuna wujuub ma tuso dawaamna lagama hayo nabigu ma daa'imin weliba marka xadiidkana tirmidi yaa wariyey waxaana saxiix yeelay a'immadii aan sheegno ibnu qusayme ka mid yaho aad u badan wa can cabdilaahi bni zayd cabdilaahi bni zayd ibni caasim waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalam utiya waxaa loola yimid bihuluuey muddin mud saddex loo qaybiyey laba meelood fa jacala nabigu wuxuu gudagalay yadluku inuu marmariyo biyihii diraacayhi labadiisa dhudhun akhrajahu axmed ayaa soo saaray wa saxaxahu bnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay xadiidka xadiidka saxaabiga weli waa soo marnay waa xadiid cabdullaahi bnu zayd ibnu caasim waxaana soo saaray axmed iyo ibnu khusayma iyo kayrkood aimo badanaana saxiix yeeleenoo ibnu khusayma saxiix yeelay siduu xaafidku ka soo naqliyey xaakima saxiix yeelay ibnu xibbaana saxiix yeelay sheekh naasiruddiin albaniya saxiix yeelay waa xadiis saxiixa abuzurca arraasi ayaa saxiix yeelay marka waa xadiis saxiix ah oo haabit ah macnaha uu xadiidku faa'iideynaa marka hadduu saxiix yahay macnaha uu faa'iideynaa waxay tahay in aad loo yareeyo biyaha lagu weyse qaadana nabiga sala allahu calayh wasalam mud saddex loo qaybiyey laba meelood ayaa loo keenay mudkana asal ahaan mudka waxa weeyaan nin dhexdhexaad gacmihiisu yihiin oysan aad u weynayn aysanna yarayn markuu labadiisa sacabsaas iskugu qabto oo raashin laga buuxiyo weeye mudku miisaanka ugu fiican waa kaas qof aad gacmo weyn lama rabo mid gacmo yar maya mid dhexdhexaad ah saas markuu iskugu qabto oo lagu shubo maalan beriis ama gelley ama masago lagu shubo oo la buuxiyo weelkii lagu shubo intaas la ekaadaa mudkii nabigu la egi sala allahu calayh wasalam waana ku cabirno kii madiine laga keenaan talabada sacab saas ugu dhignaayo la ekaaday sidii noqotay culimmadu u sheegeen hayl culimmadu waxay sheegayaan waa biyo kama dhibca waa war la sugay marka waaba ku cabirnayba sidiiba noqotayba markaan ku cabirnayba marka mudki haddana waa la helaa mudka kuwa cabira waa intaas qof aan sacab aad u sacaba weynayn aanna sacaba yarayn oo dhexdhexaada saas marku u fidiyo haddii lagu shubo lagu beego waa khalaas mudku marka sida muuqata waa ka yar yahay koonbadan hadda waxa weeyaan koonfurta sida muqdisho kale looga beego raashinka oo naarajiilka saliidda leera lagu keeno waa ka yar yahay mudku mardhow wax badan ka yari mudku taas waa ka yari oo marka la cabiro saddex mud waxaan rabaa afar mud marka la cabiro ayaa waxay noqotaa saddex koombadaana oo weliba aad u buuxin afarta mud waa saddex tan ah marka mudku tan waa ka sii yari taas marka mudkaas oo koombadan weliba ka yar oo saddex loo qaybiyey laba meelood ayaa nabiga loo keenay sala allahu calay wasalam markaasuu ku weysaystay taas oo fiiri saddex loo qaybiyey marka meelaa maqan saddex meelood meelaa ka maqneen aa nabiga loo keenay sala allahu calayh wasalam markaas ayuu nabigu sala allahu calay wasalam ku weysaystay marka biyihii waa yaryihiin inta waxyar soo qaado xibinta marmarinaayo uu marmarinaayo marka koow waxaa halkaas laga qaatay inay sunno tahay biyaha lagu weyse qaadana in la yareeyo wakadaalika biyaha lagu qubaysanaana in la yareeyo waa hadyigii iyo dariiqadii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam anas ibnu maalik wuxuu yidhi kaana nebiyu sala allahu calayh wasalama yatawada'u bilmuddi wayaktasilu bisaaci ilaa khamsati amdaad nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku weysaysan jiray mud wuxuu kaleeto ku qubaysan jiray hal saac saacuna waa afar mud afar mud wey ayuu ku qubaysan jiray ilaa shan muduu ku qubaysan jiray shanta mud ma dhammo caagga saddexlaha mugis ma dhammo waa biyihii nabigu ku qubaysan jiray sala allahu calayh wasalam oo ku dahaaro qaadan jiray oo cid dahaarada uga dadaal badan oo sida uu u kaamil yeelo u kaamil yeesho aan la arkay marka waxaad arkayda biyaha laysku daadina ma ahan dahaaro la kaamil yeelaaye waa israaf aa la yidhaha magacooda lama yidhaha dahaara kaamil yeelid ee magacooda israaf aa la yidhahda culummada muslimiinta dhexdooda wax khilaafa kama jiro biyaha lagu weysaysaa inaysan xad gooniya lahayn biyaha lagu qubaysaana xad gooniya male nabiga inta ugu yar oo ka sugan inuu ku weysaystay waa intaas hadda xadiiska aan dul taagannahay oo ah mudkoo saddex loo qaybiye laba meelood waa inta ugu yar laakiin ahlucilmigu ijmaacay ku soo naqliyeen sida imaamu nawowi raxima allahu tacaala uu ku soo naqliyey ijmaac inay tahay oo uu yidhi ajmaca almuslimuuna calaa ana almaaa aladii yujziu fi lwuduu'i waalgusli gayru muqadam biyaha weysaqaadka qofka u gudaya iyo biyaha waxa weeyaan qubayska qofka u gudaya biyo qadaranoo laleeyahay cabirkaas waa inaad ku cabirataa maaha bal yaktafi fiihi alqaliilu wاlkaiir in yar iyo in badanba way ku filan tahay laakiin shardi waa in la helaa laba shardi waa in la helaa shardiga koobaad waa maxay waa in la helaa waxa weeyaan hasli mayrid mayridna horaan usoo sharxno mayrid waxaa la ihahdaa xibinta la mayrayo biyuhu inay dusheeda ku dareersadaan daad gacan qoyan marido lama yidhaa mayrid ee waxaa la yidhaahdaa masax mayridda waa in biyuhu ay xibinta korkeeda ku daataan oo dareersadaan oo socdaan saas shardigaas waa in la helo shardiga labaadna israafna waa inuu meesha ka baxo biyo xadguduba ood isticmaasho wuxuu kaloo ijmaac ku soo naqliyo ou yidhi ajmac alculamaa culammada muslimiintu waxay ku ijmaaceen cala nahyi in layska reebo can ilisraafi xadgudubka i filmaai biyaha lagu xadgudbaa walow kaana calaa shaadi'i lbaxri xataa badda xeebteeda hadduu qofku joogo badda markaad ka weysayseeda xaaraan weeye inaad ku xadgudubtaa oo biyo badan aad iskaga weysato ma banaana hal saddex le inaad iskaga weysaysato hadda baddaad joogtahay ogow biyahana baddaad ka soo qaaday ma banaana waa xadgudub maxaa marka labadaas shardi markasta inaad ilaalidaa lagaa rabaa labadaas shardi labadaas shardi maxay noqdeen weysaqaadkiioo la kaamil yeelo iyo cadam ulisraaf inaadaan xadgudbin labadaasaa lagaa rabaa cadam ulisraaf biyo adugu un xibin walba inaad mayrto khalaas biyo aad u cabirta ilaantan baleeq lama rabo taasaa la rabaa bal iskaba daaya calaamadaha nabigu ka digay oo ummadan ku dhici doona ayuu ku tilmaamay xadgudubka nabiga sal lahu alay waslm oo weysada lagu xadgudba oo nabigu wuxuu yihi sal lahu alay waslm xadiiska cabdulahi bni muqafal inahu sayakuunu fii hadihi lumma qowmun yactaduuna fi duhuuri waducaa ummadan waxaa ka mid noqon doona ummad ku xadgudubtaa dahaaro qaadashada iyo ducadaba xadiiska abu daawuda wariyo xadiis aabit ah marka waa calaamadaha shareed ee dadka lagu yaqaan in biyaha lagu xadgudbo waana dhici karta cuquubooyin badan oo socda inay halkaasba ka timid sida weysada loogu xadgudbo khaasatan markii tubooyinku yimaadeen tubooyin markay yimaadeen balaayo markaasay dhacday musiibo waa tubo baw inta layska furo oo inta daadanaysa iyo inta lagu weysaysa inta daadaydaa badan weliba waa meesha sunnada baabi'iday xataa ma tiriyaan hadda dad badan la yaabo yidhi hayta lugta la tirina markaa xadiiska nabiga lasoo akriyey oo yidhi mala tirinaba tuban ku furnaa annagu inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka musiibo waa tubadaas waxaa lagaa rabaa marka qof kastaoo muslin ah oo diinka ilaahay jecel oo raba inuu ka badbaado xadgudubka nabigu sheegay inaad weel weyse qaadkaaga u samaysato caagad yar jalamad yar kirli yar ibriiq u samayso nadaam ah biyo cabiran ku shubo ku weysayso caruurtaada bar ehelkaaga bar gurigaaga sunnadu saas uga jirto tubooyinkan tubooyinkan maa naftaada horta soo adigu marka hore ka soo shaqeen nafta taaa marka hore soo tadbiiq guriga ka soo weysayso hadday kugu kalifto oo meel tuba looga weysaysa aad tagtana lagu shubto biyaha gacantaa layska xiraa ha usii dayni si aad sunnadii u oofido marka diintaanu aakiradayada iyo adduunkayaga wanaagooday ka shaqayda diintaanu ma ujeedaa bal biyahaas haddaan dhaqaalaysa maxaa naga halaaba soo wax wanaag maaha diinkayagana badbaaday uta adduunyadayna badbaaday uta soo ma jeedi marka arrintaas ilahay in looga cabsado weeye oo qof walbaaba weyse qaadka uu ku weyse qaadanaa uusan noqon dadka calaamadaha shareed ka muuqdeen oo aad layskaga ilaaliyo sidaas ayaa la rabaa xadiidku wuxuu kaloo tusayaa in la marmariyo gacanta marka la mayrayo ee xibnaha ila fiiri xadiidku wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeye markii loo keenay mud saddex loo dhigay laba meelood fa jacala wuxuu gudagelay yadluku inuu marmariyo diraacayhi labadiisa dhudhun inuu marmariyo inuu marmariyo marka marmarintana mayridda waa macno ka dheeraada mayridda horan dhowr goor usoo sheegnay waa xibinta biyaha lagu soo shubo oo biyuhu ka daataan oo ka gudbaan hadday biyuhu qulqulaan waa la mayray waajibkii waa gudatay waa sunno marmarinta marka gacanta ee biyihii haddii lagu daadiyo khalaas waa mayranta xibinta waa mayranta ama marmarintan waa sunno sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen khilaafan lilmaalikiya maalikiyada unbaa khilaafsan sidaas iyadu waa waajibay leedahay madhabtaasi laba arrimood ayna u daliishadeen culimmada yidhi waajib ma aha kow ilaahi weynaa wuu amray in la mayro xibnaha faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn amar asliyaa ilaahay amray asligana culammada luqadu waxay yidhaahdeen waxaa la idhahdaa meesha biyaha lagu shubo oy biyuhu dareeraan oo socdaan khalaas haddii marka luqadii macnaheedii qasligii sidaan yahay qur-aankuna uu amray qasli marmarintu waa macno ka dheeraada nabiga sala allahu calayhi wasalam marka ficilkiisa ayay ku sugan tahay ficilka nabigana sala allahu calayh wasalam hadduusan markaas fasiraynin amar ficilka mujaradka sunu tusaa ee wujuub ma tuso sida lagu yaqaano faniga usuulu fiqiga la yidhahdo marmarintu hal maray waajibtaa waa markee waa markay biyuhu yar yihiin oo haddaadan marmarin meelaha gabal aysan gaarin meelaha gabal gaari maayo inaad soo leexiday rabaan biyihii si aysan meel cidla ugu qulqulin waxayna yidhahdeen culummadu xadiidkaana midaasaaba lagu xambaaraaho biyaha uu ku weysaysaa nabigu waa yaryihi hadduusan marmarin ma wada gaarayaan gacanta iyo xibinta ilaa waa biyo yare markaas haddaysan gaarayn biyuhu waajibay noqo si kale waa sunno marmarintu waa sunno akhrajahu xadiidka waxaa soo saaray axmed wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana wuu saxiix yeelay xadiidka wnhu an cabdlaahi bni zayd cabdlahi bni zayd waxaa laga wariyay anahu cabdulaahi bnu zayd ra'aa nabiya nabigu arkay sal اlahu calayh wasalam yaahudu xaalu nabigu usoo qaadayo liudunayhi labadiisa dhagood maaan biyo biyahaasoo khilaafalmaai biyihii khilaafsan alladii biyihii akhada nabigu usoo qaaday lira'si madaxiisa akhrajahu lbayhaqiya soo saaray wa huwa xadiidkanu cinda muslimin ayuu ku sugan yahay min hada lwajhi wejkan bilafdi wuxuuna kula sugan yahay wa masaxa nabigu waa masaxay bira'si madaxiisa bimaa-in biyuu ku masaxay biyahaasoo kayri fadli yadayhi labada gacmood wixii ka soo haray aan ahayn wa huwa midka muslimkaana almaxfuudu xadiiska maxfuudka ah ee kan kale waa shaad wey xadiidka waxaa wariyey cabdilaahi bni zayd ibnu caasim ayaa wariyey bayhaqi ayaa soo saaray waana saxiix yeelo wuxuu yidhi wa haadaa isnaadun saxiix waa xadiis markaa sanad ahaan u saxiix ah sanad ahaan waa saxiix laakiin xadiidka macnaha uu ka hadlaa marka hore aan fahamno sanadka si loo kala fahmo kadib xadiidka qaybta hore waxay ka hadlaysaa nabiga sala allahu calayhi wasalama dhagaha markuu masaxayay biyuu u soo qaaday aan ahayn biyihii madaxa ka soo haray madaxa la masaxay dhagaha markuu masaxayay biyo cusubuu usoo qaaday oo dhagaha ku masaxay xadiidka qaybta hore sidaas wey lafdiga hore lafdiga dambena wuxuu leeyahay oo weliba waana isku xadiis laba xadiiska ma kala ahan wuxuu leeyahay ma ahan waxa biyaha cusub loo soo qaaday dhagaha maaha ee nabiga sala allahu calayh wasalam madaxa masixidiisuu biyo cusub usoo qaaday markuu gacmaha mayray qoyaankii gacanta ka qoynaa kuma masixin madaxa ee biyo cusub usoo qaaday biyo cusub usoo qaaday markaasuu madaxii ku masaxay dhagahana ku masaxay haddaad labada macno kala garatay xadiidka qaybta hore waa shaad qaybta dambena waa maxfuud xaafidku muxuu ku yidhi wahuwa almaxfuudu maxfuudna waxaa ka soo horjeeda shaad waa taqaanaa shaadaa ka soo horjeeda washaadu min aqsaami daciif shaadkuna aqsaamta daciifkuu ka mid yahay a'imada sidaas tu sheegtayna ee xaafidka waa ka mid oo waad aragtaan inuu kaas ku tilmaamay inuu yahay waxa weeyaan xadiid oo maxfuud ah kan kalena waa shaadi wey macnaheedu ilaa muqaabilkiisu waa shaadi wakadaalika wuu ishaaray sidaasoo kale waxa weeyaan imaamulbayhaqi markuu xadiidka wariyey kadib haddana midkaan muslimuu keena midkaan muslimuu keena bayhaqi kama harina markaasuu yihi wahaada asaxu min aladii qablahu kana laakiin ka saxsan kii hore marka waxa weyan xadiidka hadduu hal xadiidi oo makhrajkiisu mid yahay waxa weeyaan ayna iskhilaafeen midka saxiixnimada badan waa midkaasaa maxfuud ah wey oo labadoodu laba iska soo horjeedaan kii horena waa shaad marka macnahaas uu ishaaraya macnahaas uu ishaaraya alimaam ibnu mundirna wuxuu ku yidhi awsadka wa kayru mawjuudin fi lakhbaari haabita waa midaan sugnayn axaadiista sugan allatii fiihaa sifatu wuduu'i rasuulilaahi sala allahu calay wasalam axaadiista sugan ee ay ku jirto tilmaantii weysaqaadka rasuulka sala allahu calay wasalam akhduhu liudunayhi maa-an jadiidan inuu dhagaha biyo cusub u soo qaaday kuma jirto ma ku jirto axaadiista nabi maxamed ka sugan sala allahu calayh wasalam inuu dhagaha biyo cusub u soo qaaday marka a'imadaas kulligood waa shaaficiyu aan hadda sheegayno waa xaafid ibnu xajar waa bayhaqi ibnulmundir waa laysku haystaa maxaafid mujtahid ah mise waa shaafici marka halkaas waxaa noo caddaatay xadiidka dhahaya dhagaha biyo cusub loo soo qaada waa shaad sida xaafidku caddeeyey aimadaas kalena ay ishaareen xadiidka dhahaya madaxa biyo cusub loo soo qaadaana waa maxfuud waana saxiix waa xadiis saxix muslim ku sugan halkaas markaan joogno waxaan ka faa'iidnay marka madaxa biyaha lagu masaxa waa biyo cusuboo lasoo qaadayo ee ma ahan biyihii gacmaha ka qoyna markaad madaxa masaxaydo markaad labada gacmood mayrto ood rabto madaxa inaad masaxdo biyo cusubaad inta gacanta biyaha gelido ayaad waxa weya madaxa ku masaxayda kaas weeye axaadiis badanayr sidaas ku suganta xadiidka cabdullahi bnu zayd ibni caasim waxaa ku jirto bukhaariga uma adkala yadahu fi linaa'i famasaxa bira'sihi sidaas ayaa ku sugan wakadalika xadiidka cuhmaan ibnu cafaan waxaa ku sugan uma adkala yadahu faakhada maaan famasaxa bira'sihi abu dawuudkay uga sugan tahay riwaayadda ah xadiidka cali bn abi aalib uma jacala yadahu fi linaa'i famasaxa bira'sihi maratan waaxida marka xadiidka waxa weeyaan cabdullahi ibnu saydi ku sugan tahay kan cumaan ibnu cafaan kan cali ibn abi aalib kulligood waxaa ku sugan biyo cusub in loo soo qaada biyo cusub in loo soo qaada madaxa laakiin dhagaha biyo cusub loo soo qaadi maayee markaad madaxa masaxdo weli waa kuu qoyan yihiin haddaadan tin weyn lahayn oo qalalane dhagaha inta faraha gelido farta murugsatadaana gudaha ku masax laalaabyadooo dhan labada suulna korka uga masax haddaad tin weyn leedahoy gacmihii qalaleen markaad ku masaxdayna culimmadu waxay dhahdeen biyo cusub waa soo qaadan karta ilaa in la masaxa la iska rabaa dhegihii gacmihina waa kaa qalaleen laakiin haddii aysan gacmihii kaa qalalin waa kaasa haddii aysan gacmihii kaa qalalin waa kaasa biyo cusub usoo qaadi maydid marka qowlkaas weeye qowlka sawaabka ah waa qowlkaas bacd ahlicilmi ayaa jira oo yidhaahdeen biyo kalea loo soo qaadaya biyo kale ayaa loo soo qaadayaa laakiin qowlka sawaabkaa waa qowlkaas waxay daliishadeen marka culummada dhahayda biyo kale loo soo qaadaa xadiidka rubayc binti mucawid ayay daliishadeen xadiidkaasna de horaan usoo sheegnay cabdullaahi ibnu muxamed ibnu caqiil ah ku jira oo waxa weeyaan xagga xifdiga xoogaa culummadu ay uga hadleen waxaa kaloo ku jira idiraab xagga matniga ah ayaa ku jira marka idiraabna waa ku jiraa waxa weeyaan sanadkana rajulkaasaa ku jiro xoogaa xagga xifdiga looga hadlay welidaa sidaas daraaddeed axaadiista saxiixa ee aan soo sheegnay ma ka hor imaan karo mana muqaabalay karo wey biyaha soo qaadidoodana waa sheegnay madaxa gacantaa la gelin biyaha markaasaa biyaha laba shay baa leedahay inaan ta gacanta gelido aad iska jafto unta saas u jafto kadib iyo inaad ta gelido adoon waxba jafin ta gacanta midigtaa gelidoo bidixda ku qabato aad ku masaxdo ayagu biyaha aad uga qoyanoo ka daadanayo labada sifaba waa suganta oo in la jafo in la jafo xadiidka abu daawuudka ee xasanka ah min xadiidi cabdilaahi bni cabbaas ayaa caddaynaya abu daawuudka ayaa wariyey waxa weyaan raqamka boqol soddon iyo toddobo inaan la jafin ee ayagoo biyihii sidii uga daadanaya lagu masaxana abu daawuudka boqol labaatan iyo afar ayuu ku wariyey waxa weeyaan waa mucaawiya xadiidkiisa marka labadu waa bannaan yihi wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal samictu rasuulallaahi rasuulka allaan maqlay uu yidhi abu hurayra sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaala uu leeyahay inna ummatii ummadayda ya-tuuna waa imaanayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha guran xaalo ay yihiin kuwa beriir leh muxajaliina xaalo ay yihiin kuwa xibna garan min aharilwuduu'i weysaqaadka raadkiisa darteed ay beriirta la leeyihiin oo la xibna garan yihiin qaala abu hurayra wuxuu yidhi faman istadaaca qofkii awooda minkum idinka xaalu idinka mid yahay an yutiila inuu dheereeyo guratahu weji caddaantiisa falyafcal ha sameeyo muttafaqun calayhi wa lafdu limuslimin bukhaari muslim baa isku waafaqay laakiin lafdiga hadda aan sheegnay waxa weeyaan waa lafdigii muslim bukhaari lafdigiisuna waxa weya wuxuu uga duwan yahy waxa ina ummatii yudcowna yowma alqiyaamati saasuu leeyahy kanuna ina ummatii ya-tuuna yowma alqiyaamati marka way sii fasirayaano waxa weeye yudcowna waa loo yeera oo waxa weeyaan waxaa looga yeerayaa maxsharka qiyaamaha ayaa looga yeeri markii loo yeero fa ya-tuuna waa imaanayaan marka waa isfasirayaan waa isfasirayaan xadiidkan qaybta damboo ah faman istadaaca waa mudraj mudraj waxaa la yidhaahdaa hadal aan hadalka nabiga ka mid ahayn oo la dhex geliyey marka waa mudraj min kalaami abi hurayra abu hurayra hadalkaas iskale xadiidkaa la dhex geliyey waxaa dhex geliyeyna waxa weeye raawiga ka wariyey abu hurayra oo ah nucaym almujmir ayaa dhex geliyey sidaas weeye nucaym ibnu cabdillaahi almujmir nucaymaa dhex geliyey xufaad badanaa sidaas caddeeyeen xufaadda sidaas caddayday waxaa ka mid ah alxaafid almundiri atarkiib watarhiib juska koobaad boqol afartan iyo sagaal wuxuu yidhi waqiila ina qowlahu man istadaaca ilaa aakhirihi inamaa huwa mudrajun min kalaami abi hurayra mawquufun calayh abu hurayru ku egiye markaasuu yidhi dakarahu kayru waaxidin min alxufaadi waxaa sidaas sheegeen in badan oo xufaadda muslimiinta ka mida mid iyo laba maaha xufaaddii muslimiinta ayaa sheegeen oo yidhaahdeen hadalkaas nabigu ma dhihina waa mudraj waxaa ka mid a aimada xufaadda muxaqiqiinta sidaa sheegay shekhulislaam ibnu taymiya waxaa ka mid a alcallaama ibnulqayim ibnu taymiya waxaad ka fiiridaa fataawaha juska koobaad laba boqol toddobaatan iyo sagaal callaamatu ibnulqayim xaadil arwaaxa iyo nuuniyada labadaba waa ku sheegay xaafid ibnu xajar ayaa ka mid ahoo sheegay aimo badana sidaas u sheegeen waxyaalaha ay u daliishadeen waxaa ka mid a xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi fatxulbaariga walam ara haadihi اljumla fii riwaayati axadin miman rawaa hada alxadiid aniga ma aanan aragu yidhi jumladan oo ah faman istadaaca minkum an yudiila jumladaas hal riwaayad oo qof ruwaadda xadiiska wariday ka mid ah oo saxaabada ah wahum casharatu waana toban saxaabada warida tobanka saxaabi ee xadiidka wariyey hal mid kuma darin ilaa abu hurayre mid inta laga wariyey maahan abu hurayrena rag badanaa ka wariyeen xadiidka ee nucaym ibnu cabdilaahi almujmir keliyu kama warin nucaym maahane in alla intii abu hurayre ka wariday qof kaloo sheegay lama hayo oo ku daray xadiidka ilaa nin daciifoo la yidhahdo kacabulmadani maahane oo isagaa dee daciifa kan kasii wariyona layt ibnu abi sulaym uu yahay oo daciif yahay laakiin sanad kale lama hayo marka mar haddii waxa weeyaan toban saxaabiyaa nabiga ka wariday hal mid aan laga hayn ilaa abu hurayre maahane abu hurayre ruwaadii ka waridayna aan laga hayn ilaa nucaym ibni cabdilaahi almujmir maahane waxay tusaydaa marka hadalkaas inuusan hadalkii nabiga ahayn sal allahu alay wasalam sidaasay tusayda xadiidku marka wuxuu tusayaa fadliga weyn ee weysaqaadku uu leeyahay fadliga weyn ee weysaqaadku leeyahay ayuu tusaya wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal samictu rasuul lahi rasuulka allaan maqlay sal اlahu alيه waslm yaquulu xaaluu leeyahay ina ummatii ummadayda yudcowna waa loo yeeraa lafdiga bukhaariy ah lafdiga muslim waxa wey ya'tuuna waa imaanayaan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha guran xaalayhin kuwo weji cad gurada waxaa la yidhaha waa jamcu aqarin jamcu aqarin aqarkana waxaa la yidhahdaa gurada waa bayaadun fii wejhi lfaras waa bayaadun fii weji lfaras caddaan wejiga faraska ku yaallaa la yidhahdaa gura marka beriir weeye ama weji caddaan guran xalay yihiin kuwo wejiyaal cadcad ama beriir leh muxajaliina xaalo ay yihiin kuwa xibna garan kuwa xibna garan muxajaliina xaalo ay yihiin kuwa xibna garan taxjiilkana waxaa la yidhahdaa bayaadun fii qawaa'imi اlfaras waa caddaan oo lugaha faraska ku sugan bayaadun fii qawaa'imi alfarasi waa caddaan qoobabka faraska ku sugan marka faraska qoobabka cad aa la yidhahdaa taxjiilka beri waxa weyan quradana waa wejiga cad macnaheeda waxa weeye marka maalinta qiyaamaha marka loo yeero ummatulmuxamed waxay imaanayaan iyagoo halkaas wejiga cad yahay afarta adinno ay caddahay labada gacmood intii laga weesaysan jiray iyo labada lugood intii laga weesaysan jiray ayadoo shantaas u iftiimaydo ay imaanayaan wey taas marka waxay tusaydaa fadiilo aad u weyn oo weysaqaadka waxa weeyaan laga helayo ummatiida uu leeyahay nabiga sal allahu alay wasalam ummatul ijaaba loola jeedaa ilaa ummatii marka la ummadda nabiga loo tiriya waa labo ummatu dacwa nabiga markii lasoo diray sal allahu alay wasalam qofkii noolaa ilaa qiyaam saaca ummadda nabiga loo dirayuu ka mid yahi ee ay waajib ku tahay nabiga inuu raaco salawaatu ullahi wasalaamu calayh kuwaas waxaa la ihahdaa ummatu dacwa ummadda oo dacwada nabigu ku wajahan tahay wey ummaddii nabiga rumaydeen raacdayna waxaa la ihahdaa ummat lijaaba ummadii aqbashay nabiga sal allahu calayh wasalam marka xadiidkan waxaa loola jeedaa waa ummatulijaaba sababtoo ah ayagaa inta nabiga aqbaleenay weyse qaateen ay weyseqaadka ka iftiima ee gaal hadda nabigi diida weyseqaad u iftiimi miya isaga waa saas weyseqaadku ma ummatul maxamed u khaas ku yahay mise ummadii hore waa weyse qaadan jireen xaafidku fatxulbaariga wuxuu sheegay xaliimi inuu yidhi ummaddaanay khaas ku tahay xaliimi waa min muxadii shaaficiya wa fuqahaa'ihim xaliimi wuxuu ka mid yahay muxadisiinta iyo fuqahada shaaficiyada wuxuu yidhi ummaddaanu khaas ku yaho waa kana xadiiskaanaaba sheegay ummadaha kale hadday weysaystaan wejigu waa u caddaalaha laakiin laba xadiioo saxiixa waxay tusaydaa inaysan ummaddan khaas ku ahayn weyseqaadka xadiidka koobaad waa xadiidkii waxa weeyaan imaam albukhaari uu saxiixiisa ku wariyey laba kun laba boqol toban iyo toddoba raqamka ah xadiidkaas wuxuu sheegaya waa xadiidkii ka lahay nebi ibraahim sala allahu calayh wasalam isagoo zawjadiisii la socoto saara ayuu boqor gaalaho meel xukuma soo maray waa loo sheegay waxa la yidhi nin gabar qurxoon wataaad meeshaan jooga qof kastoo gabar qurxoon wata waa weydiiyaa hadduu yidhaha waa zawjadaydii inta diluu iska wataa hadduu yidhaha waa walaashayna iisoo dilu yidhaha lakiin kama ma dilo marka nabi ibraahim u yeedhay maxay kuu tahay yidhi gabadha kula socotaa hiya ukti waa walaashay yidhi xadiiskan bukhaari ku yaalla waa walaashay yidhi hiya ukhti waana xadiidkan habeen dhexdaasa baraarujinay in zawjada ukhti la dhihi karo khilaafaha ku jire laakiin haddii khilaaf ku jirana waa wa marka ukhti uu yidhi tas or iisoo diri oo u yimid wuxuu yidhi gaalkan waxaan ku idhi waa walaashay ha i beenino haddii lagu yidhaahdo maxaa tahay walaashiisaan ahay dheh haygu beenin oo hay khilaafin sababto a walaasheeyaa tahay aniga iyo adiga maahan qof kaloo muslima magaalada ma joogo saasaad walaala ku naha fi lislaam ad walaal iigu tahay marka macnahaas ula jeeda bis waa u diray markuu u diray oy u tagtay oo uu xaggeeda usoo dhaqaaqay inta istaagtay axaadiiskaas waxaa ku jira faqaamat tatawada-u wa tusalli waa istaagtay waa weyse qaadatay waa tukatay soo aad ayuu maaga gaalka xaggeeda u soo dhaqaaq markuu soo dhaqaaqay ay tiri allahuma in kuntu aamantu bika wa birasuulika wa axsantu farji ilaa calaa zawjii falaa tusallit calaya alkaafir waxay tihi ilaahayow haddaan ku rumeeyey oon ilaahnimo kuu rumeeyey oon rasuulkaaga rumeeyey oon farjigayga zine ka ilaaliyey oon nin kale ka ilaaliyey ilaa zawjkayga maahane ilahu gaalkaasay gu sallid markaasaa gaalkii dhamma isbalaaye qabato asaga dhamma waa la majuuji jaqjaqjaq indhuu cadday inay nafti ka dhacday haddana ka cabsato hadday naftu meesha uga dhacdaan ayadaa dishaa laleey oo loo dila markaasay tihi ilaahay ow sii daa waxay leeyihin iyadaa dishay markaasa ilaahayna sii daa ka war qofku ilaahay hadduu ka cabsado kuna kalsoonaado bal ilahay sidau ugu gargaara fili ilaahay ow sii daa ay tii markaas haddana dhag la sii daa soo aadi maaha markaasay tii ilaahay oga dhici kaasuu sidiya loo qabo jag jag jag indhuu cadday luguhu xataa garaaca ma dhaqaaqi karo luguu dhulka la dhacay sida wax naftu ka dhacay markaas ilaahu sii daa waa dishay ay leeyihin waa sii daa saas ordiga tagu yidhi wax jinni qabaad ii keenteen iyo balaayi khalaas jinni wixii qabaa la arkaaha iga nabad gal sidaasay uga nabad gasha qofku ilaahay hadduu ku kalsoonaado oo asagoo ku kalsoon uu baryo khalaas ilahay waa ku filanyi laysa allahu bikaafin cabda waa ku filanyi marka xadiidkaas bukhaari sidaasaa ku sugan kadalika sidaasoo kale xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadii xadiidka ay wariyeen bukhaari iyo muslim min xadiid abi hurayra qisati jurayj araahib waxaa ku sugnaa asagana markii la yidhi gabadhan adaa ka zinaystay oo ilmahan ka dhalay gabadh nag shaydaanoo mujrimad ah aad tihi anaa fidnaynaayo nin cibaado iskaga go-ayuu ah markaasay tihi anaa fidnaynaayo oo u timid waa fidnay weyd markaasay mid ari ilaalaayo addoon inta isku dhiibto oo ka zinaystay uur yeelatay tihi asaga iga zinaystay meeshaasuuna iskaga cibaadaysaa markaasay inta loo yimid oo mawlicii ku cibaadaysay laga burburiyo la soo dejiyaa la garaacay aa la yidhi war maxaa dhacay markaasa la naagtan adaa ka sinaystay oo ilmahan ka dhalay markaasuu yidhi wax yar iisuu yaa aawo ilmahay dhashay saali waa kanaa ordaa keenu ta istaagay marka xadiiskaas waxaa ku jirtay fatawada'a wasalla ta weyse qaatuu tukadu yidhi keena markaasuu tafarta caloosha uga mudiy war yaa aabbaha waa kuma waa cunuga hadda dhashay markaasuu yidhi waa midkaas arigaas ilaaliyo ee adiga maaha khalaas saasaa ilaahay ku furtay ilahay addoonkiisa waa ku filayin laakiin waxaa lagaa rabaa kalsooni inaad ku kalsoonta inaad ku kalsoonta ilaahaaga taasaa labada xadiiskaas bukhaari muslim aa weri laba xadiis waxay tusayaan ummadii hore inay weyse qaadan jireen ayay tusayaan masalada kaloo xadiiskan waxay tahay haddaan ogaanay mutraj inuu yahay hadalka ugu dambeeya oo ah faman istadaaca minkum an yudiila guratahu falyafcal ma sunnaa in qofku intii sharciga ahayd oo xibnaha laga weyse qaadanayay wax ka dheeraada inuu mayraa ma sunnaa mase ma ahan khilaaf ayaa ka jira aimada gobol waxay hahdeen waha waa sunno waa sunno waana qowlka shaaficiyada iyo koox ka mida xanafiyada iyo xanaabilada iyo waa qowlkaas culimmada galana waxay hahdeen maya sharciba maaha intii sharciga ahayd la mayri waana madhabka maalikiyada iyo daahiriyada iyo qayb ka mida fuqahada xanafiyada iyo riwaayad imaamu axmed ee ay doorteen qaar saxaabad asxaabtiisa ka mida macnaha madhabkiisa waana qowlka ay doorteen in badanoo muxaqiqiinta ka mida sida taqiyudiin ibnu taymiya raximah llahu tacaala iyo ardaygiisa alcalaamatu ibnuqayim culummada markay yidhaahdeen sunno ma ahan intii xadiisku caddeeyey in ka badan qowlkoodaa qowlka sawaabka ah waxaana u daliila kitaabka iyo sunnada intaba kitaabka u daliilahoo ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuu xadeeyey xibnaha inta la mayrayo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waeydiyakum ila almaraafiqi wejiga maydhaa la yidhi wejiguna tinta iyo meesha ay iska saaran yihiin meeshaa tintu ka bilaabatu ka bilowda ko oo waa xad haddii la yidhaha kor ha loo sii wado qayb madaxa ka mid a ha la mayro madaxa xubunkiisu maydhid maahayna masixidu ah soo ma jeedid marka xibin xaq u lahayd in la masixo in la maydhaa ka dhalanayso taxdiidkii sharciga ahaa oo aayaddu xadaydayna wax macnaa yeelama haddii la dhaafo gacanta waa sheegayo yayuladina amanu idaa qumtum ila sala faqsiluu wujuuhakum waeydiyakum ila almaraafiqi meeluu ku xadeeyey qur-aanku oo xusullada weeye xadiiska abu hurayra muslimkaana soo ogaanay in xusullada lagu darayo xusullada in lagu darayo haddaad tira cudubdan ku daraa xadayntii qur-aanku xadeeyey waa ka tagtay wax macnaa male marka xadayntii wax macnaa yeelama xadayntii haddee waana qatar qur-aankii inuusan macno ma yeelama ay soo baxdo tan kaleeto sunnadana waa sidoo kale oo axaadiista saxaabadii tilmaantay weysada nabiga sala allahu calayh wasalam sida xadiidkii cismaan ibni cafaan kii cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim kii caliy bnu abi aalib kii rubayc kii cabdullahi ibni camar ibni caas kulligood saxaabada tilmaantay hal mid oo yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam waa dhaafsiiyey oo cududuu mayray oo cududda markuu gudagalay uu xadiiska muslim oo abu hurayra markuu gudagalay laakiin cudubdii uu mayray ilaa garabka lama hayo ama wejigiiuu inta dhaafayuu madaxa qayb mayra lama hayo ama aanqowga markuu soo dhaafo shanshada gudagalay uu joojiyey laakiin shanshadii oo dhan uu mayra lama hayo marka haddii hal mara uusan nabigu samayn waxay ku tusaydaa inaysan sunno ahayn taxdiidkii qur-aankana way ka hor imaanayda nabigiina marna lagama hayo calaa kulli xaal qowlka xooga badan xagga daliil ahaan waa qowlkaas oo ah in tii sharciga ahayd in la dhaafsiiyaa sunno ma ahan wa can caaishata radia allaahu canhaa qaalat caaisha waxay tidhi kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yucjibuhu mid uu cajabgeliyo adtayamunu midigaysiga fii tanaqulihi kabgashigiisa wa tarajulihi shanlaysigiisa wa duhuurihi dahaaro qaadashadiisa wa fii shanihi arrinkiisa kullihi dhammaantiis muttafaqun calayh xadiiska waa la isku waafaqo bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiidkan wuxuu ka hadlayaa xadiiska caaisha war caaishana tarjamadeeda horaan usoo sheegnay bukhaari iyo muslim aana soo saaren waa xadiis haabit ah xadiidka wuxuu ka hadlayaa marka weysaqaadka in midigta laga la hormariyo iyo bidixda marka waa laba xubnood un waxa la kala hormarina waa gacmaha iyo lugaha gacmaha marka la mayrayo waa in gacanta midigta la hormariya lugaha marka la mayrayana waa in lugta midigta la hormariya xadiiska sababta uu keenay waa saas xaafid xadiidku macnaha uu u keenay halkan macnahaas weeye lafdiga marka oo haddan uu waxa weeyaan soo arooriyey waxa weeye kaana nabiyu sala allahu alay slam nabigu wuxuu ahaa yucjibuhu miduu cajabgeliyo wuu cajabgeli jiray lafdigaas waa lafdiga bukhaari lafdiga muslimna wuxuu ahaa kaana yuxibu nabigu waa jeclaa marka yucjibu macnaheeda lafdigaas kalaa kuu fasiray waxaa cajabgeli jiray macnaheeda wuxuu jeclaa wey lafdiga muslim ay kuu fasiray yucjibuhu waxaa cajabgeli jiray atayamunu midigaysiga macnaha midigta in la hormariyo tayamunka macnaheeda waxa weeyaan midigta in la hormariyo sidaas weeye fii tanaculihi kabgashigiisa markuu kab gashana marka kabta aad gashanayda iska geli umahan war qofka muslimka wax iska socda maahan qofka muslimka waxa la rabaa qof xasaasa inuu yahay oo dareen leh oo tilaab kasta uu qaadayo maxaa sharciya maxaan sharci ahayn waa inuu dareenkuisu saas yahay ee qof sida xoolihii uu iska socdo maahan qabqabqab iska yidhaahdo waxaa la rabaa qof xasaas oo dareen badan inaad tahay kabaha markaad gashaydo sunno iyo waxay leeyihiin mukhaalafa sunno waxaa ah lugta midigtaa geli bidixda ha isku gelin kadibna bidixda geli laakiin taas waa fududa dad badan inay sameeyaan ama dhici karta waxaa ka sii adag marka la siibayo iska siib maaha ee waa inaad bidixda siibto maahan inaad midigta siibto maxaa yeelay kab in la geliya in laga caddaada yaa sharaf badan soo kab in la geliya ma sharaf badna dee marka shara sharafta waa in midigtu ku hartaa waa inay iyadu ku dambaydaa siay ugu horreyday siday ugu horreyday waa inay ku dambaydaa bidixdaad ka siibi waaba dhici kartaa dad badan inay guriga ku tabiiqi karaan laakiin masjidka ka culus masjidkan markaad soo gelayda waxaa la rabaa lugta bidixdaa inaad kabta ka siibto masjidkana lugta midigta aad la soo horgasho ka war masjidkaan markaad soo gelaydo waxaa lagaa rabaa maogta waxaa lagaa rabaa haddaad sunni tahay inaad waxa weeyaan lugta bidixdaa ka bixida kabta marka hore aadan masaajidkana soo gelin meeshaad dhigayda adaa yaqaan waxaa lagaa rabaa masjidkana inaad midigta soo horgelido taasaa lagaa rabaa hayla masjidka waxaa sunna in midig la geliyo kabaha marka la siibaayana waxaa sunna in bidix la horbixiyo marka adiga maskaxdaada ka shaqaysi laakiin tilmaan yar aan kuugu daroba kabta bidixdaa ka bixi cagta kor saac midigtii ka bixi masaajidka la soo gal inta ku foorarsatid soo qaado khalaas markaad waxaydana waa sidiioo kale daad qabqab u socotay waxba sunnadaas waa ku seegi markaad baxaydo waxaa lagaa rabaa lugta bidixdaa inay hor baxdo mana la ogola inaad kabta gelido mana la ogola inaad kabta gelido waxaa la rabaa inaad midigta masaajidka ay ku dambaydo iyaduna ay kabgelinta ku horaydo maxaad samayn marka kabihii meesha dhigo bidixda bixi masaajidka ka saar kor saar ha gelini midigtii soo bixiyo geli kabta markay midig kab gasho kadib bidixdii geli marka saasna ku ta bal tabiiqiyo isku day inaad sunadaas noolay karto isku day fii tanaculihi kabgashigiisa wa tanajulihi shallaysigiisa markaad shallaysaydoba iskala aadamasa sunna waa ogta iyo bidco midigtaad ka bilaabi markaad sunnaysaydo bal ku daycaaw midigtaad ka bilaabi khalaas kadib in dhinaca kaleeto shallayso saasaa sunnadii kadaalika markaad tinta jaranayso amaad xiiranayso midigtaad u dhiibi midka tinjaraha markaasaad leedaha halkaan xiir marka hore ka yeelisa ciyaalsiyi inuu ku wareejiyo gaal dhowrle kaa dhigo gaal dhowrle wa kuwa badan ciyaal suuqaa jira qofka marka waratinta noo jar marka hore horta waa inay wareejiyaan ee gaal dhowrle ay ka dhigaan ma lagama yeelo waxaa la hahdaa maye adugu ma taqaan sida wax loo jara annagaa naqaan sunnade midigtaan xiir kadibna halkaan aada taan xiir khalaas intaanoo dhan waa inuu xiiraa halkaan ka bilow intaan taa kale intaan bis khalaas waa ina halkaan mitinu ku soo harin sida gaalki taas lama rabo marka waa inaad waxa weeyaan markaad xidhan nabiga sala allahu calayh wasalam xajatulwadaac ma ahay nabigu iskama socon sunnuu ku socday xajatulwadaac markii uu waxa weyan tinta xiidhanayay ninkii xallaaq waa u dhiibay midigta u dhiibay taan ka bilaabi saasaa lagaa raba wa duhuurihi daara qaadashadiisa markaad weesaysanaydo gacanta midigtaad hormarin iyo gacanta bidixdaad midigtaad hormarin bidixdaad ka dabamarin labada lugoodna lugta midigtaad hormarin bidixdaad ka dabamarin sidaas weeye waa intaas waxaa la kala hormariyaa oo saddex xibnood lama kala hormari karo saddex xibnood sida uu waxa weeyaan alimaam annawowi raximah llahu tacaala uu yidhi waxa weye saddex xibnood aan la kala hormari karinaa jira markaad farxalayda midig iyo bidix lama kala hormari karo farxal iyo farxal waa inaad labadooda isku marmayrtaa ko labadaas marka lama kala hormari karo farxalka ko wejiga markaad marayda daanka midig iyo kan bidix lama kala hormari karo biyaha halkan uga shub iska wada mayr soo laba maaha labada dhegood markaad masaxayda midig iyo bidix waa yihiin lakiin lama kala hormari karo saddexdaas kala hormarin male laakiin waxa kala hormarin la weyse waa maxay waa labada gacmood iyo labada lugood masale muhiim ah oo dad badan inay qaldaan ay dhici karto gacantan markaad mayraydo marka hore waad farxalatay soo maaha hadhow marka aad mayrayso la gaaro mayridda ma intii farxalka ka soo hartaad mayri mase ayadii oo dhan ayadii oo dhan aa lagaa raba inaad mayr alku sun ahaa mayridanuna waa waajib kaa gudi me haddaad intaa mayrto waa inaad mayrta lakin waxaan malaya taas xoogaa ma badanaa qaladkeedu mas'alo kale wa duhuurihi qubayska qubayskama madaxa iskaga shubtaa mise midig midig wey markaad qubaysaydo midigaa la rabaa inuu biyaha ku bilowdo midig aa la rabaa meel kastaba fiiriyo qofka muuminka asaga dhan waa addoon ilahay meel kastuu joogo maaha mar uu iska caadi yahay ma jirto hadduu qubaysana hadduu weyse qaadana hadduu socona had kulligiis waa addoon ilaahay markaasaa qofku wuxuu noqonaya qof sunniya markaasuu noqonaya waa kaasa oo diinkii siduu yahay ugu dhaqmayo markaad qubaysanaya biyaha waa lasoo qaadaa madaxa lagu shubaa waa la qooyaa tinta waa lasoo qaadaa madaxa lagu shubaa waa la qooyaa waa lasoo qaadaa tinta sarkeeduna markay qoydo midigtaa lagu shubaa haddana bidixda markaas wa fii shaanihi arrinkiisa kullihi dhammaantiis arrinkiisoo dhan nabiga sala allahu calay wasalam midigtuu hormari jiray laakiin kaasoo kale waxaa la ihahdaa tacmiim bacda takhsiis marka qaybqayb loo soo sheegay ah haddana caam laga dhigay laakiin tacmiimkan oo ah fii shaani kullihi kullihi min alfaad alcumuum ay ka mid tahay waxa weeyaan waa caamun maksuus caamkan waa la khasisa oo sida ay yidhahdeen ahlucilmiga imaam nawowi iyo qayrkiisba waxa weeyaan midigta waxa weeyaan fii maa kaana min baabi takriim wixii karaamo iyo wanaag ah midigtaa la hormarina midigta aa la hormarina maxaa ka mid ah sida qof markaad wax u dhiibaydo masaladaas aad ugu fiirsada markaad qof wax u dhiibaydo bidixa ugu dhiibi haddii wax laguu soo teego bidixa ku qaadanin midigta ku qaado markaad maryaha gashanaydo dharka gashanaydo waxa weeyaan qamiis ha ahaado shaati ha ahaado wixii laba gacmood le surweel ha ahaado sigsaan ha ahaado sigsaanta lugta midigtaahaad gelina kadibaad bidix geline shaatiga gacanta midigtaahaad geline kadibaad gacanta kale geline qamiiska gacanta midigtaahaad geline kadibaad bidix geline dhammaan wixii laba midig iyo bidix leh saasaad u xidhane cuntada midigtaad ku cune midigtaad ku cadee nabiga sal اlahu alيه waslm wuxuu sheegay shaydaankaa bidixda ku cadhe bidixdana ku cuna waa shaydaan marka qofka bidixda wax ku cadaayaad aragto qaara marka xeeladaysto markay maqlaan sunnadiina waa dhibe inay khilaafaan bidixdana waa bartay markaas wuxuu samaynaa wuxuu ku qabanaa bidixdii markaasuu midigta kor saara meeshaa dhabarkeeda labadoodii hadda waxaas nabigu ma sheegin waxaas yaa kuu sheegay ya hay tahay talbiisulxaqi bilbaail akaad xaqa iyo baailka iskugu daree bidix shaydaanaa ku cada midigna adaa lagu amray inaad ku cabto haa iskugu dare marka midigi bidix shaydaankii waxaa rabta inaad kulmido iyo nabigii sala allahu calay wasalam hay kulminin iska daa waxaas midigta bis ku cad haddaadba awoodo qofkay ka go-an tahay lagama hadlaayo oon hadda midigtiiba ama ka jiranta oon awoodin kaas waxa wey cudurdaaru haystaa cudurdaar ayuu haystaa markaad midigta sidaas weye markaad qof salaamaydo midigta markaad indha kuulanaydo midigta markaad cadayaydo waa halkee midigta gacantaan midigta aad ku cadayanayn waa masala khilaafiya laakiin taasu waxa weya masale aad la iskugu khilaafo weye laakiin ibnulmulaqin raximahu llah iclaamka oo xumdaha sharixiisa wuxuu yidhi waaba mansuus xaa la yskugu khilaafaaba xadiis nabiya caddaynaya oo waxa weeye riwaayad abi daawuuda waxay ku daraydaa waxa weya kaana yucjibuhu atayamunu fii tanaculihi wa tarajulihi wa duhuurihi waxay ku dareen wasiwaakihi ay ku dareen wasiwaakihi ay ku dareen riwaayadda abi daawuud waaba kan abi daawuudkeeda wasiwaakihi a ku jirta cadaygana midigta uu nabigu xadiidka waxa weeyaan kitaabu libaas ayuu ku keenaya kitaabu libaas raqamyadu laakiin way iskhilaafsan yihiin qaar waxa weeya afar kun boqol iyo soddon iyo afar ayuu kanu ka dhigay qaarna waxaa dhici karta inay ka dhigaan afar kun boqol iyo afartan marka raqamkaasi kitaabu libaasu ku dhex jire marka lafdigaaba ku jiraba nabiga waxyaalaha uu midigta marka midigtaad ku cadayane masaladaas waxaa khilaafay alcalaamatu taqyudiin ibnu taymiya oo mujalladka koob iyo labaatanae fataawaha asagu aad ugu nusreeya in bidixda lagu cadaydo khilaafku meeshuu ka jiraana waxay tahay cadayga man baabu takriima mase waa baabu isaalati lwasakh ma baab karaamaha mase waa wasaq suulin ee imaam nawowi iyo ibnulmulaqin iyo aimo badan waxay leeyihiin waa baabu takriim waa cibaado daba midigta iska leh shekhulislaam ibnu taymiya iyo aimo kalena waxay leeyihiin maya bidixdaa leh maxaa yale waa wasaq marka la isajooraayo bidixdaa la yskaga mayra halkaasay ka bixiyeen khilaafku marka meeshaas ka jira laakiin haddii xadiisba la helay abu daawuud xadiiskana sheekh naasir wuu ku saxiix yeelay abu daawuudka khalaas waxa weya midigtaa iska leh wax alla wixii baabu karaamada saas maxaa soo haray wixii ah baabulistiqdaar bidixdaa iskale sida suuriga marka la gelayo lugta bidixdaa la hormarin masjidka marka laga baxayo lugta bidixdaa ha laga bixin marka qofku wax iska diifina gacanta midigta may mamnuuc wey bidixdaa iskaga diifine marka uu qofku istajoonayo gacanta bidixdaa u isticmaalin gacanta bidixdaa ayuu isticmaalin dharka markuu siibayo gacanta bidixdaa u ka bixina kadaha gacanta bidixdaa u ka bixina axaadiista nabigana sidaas in loo kala qaado oo wixii wanaagana midigta lagu hormariyo waxa kaleetana bidixdana axaadiista nabiga caddaynaysa waxaana ka mid ah xadiiska caaisho oy tidhi kaanat yadu rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam alyumnaa liduhuurihi wa dacaamihi nabiga sala allahu calay wasalam gacantiisa midigtaa waxa iska lahaa dahaaro qaadashada cuntada wa kaanat yaduhu lyusraa likhalaa'ihi gacanta bidixdaana xamaamka iska lahaa suuliya saxrada la yskaga tiro lagu astajoodo wamaa kaana min adan iyo wax alla wixii dhibka wax aan fiicnayna dhibka ah ayaa iska lahaa marka wamaa kaana min adan taasaa masale faasila ah oo wax alla wixii baabulkaraamaana midigaa leh wixii liitana bidixa iska leh sidaas ayaa loo kala saaraya sidaas ayaa loo kala saara wa can abi hurayrata radia allaahu canh abu hurayra waxaa laga wariye radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa tawada'tum markaad weyse qaadanaysaan fabda-uu ku bilaaba bimayaaminikum midigyaalkiina ku bilaaba midigyaalka ku bilaaba akhrajahu arbaca akhrajahu larbacatu afartiiya xadiiska soo saareen afartii sunanka aheed wa saxaxahu bnu khusayma ibnu khusaymana wuu saxiix yeelay xadiidka xadiidka saxaabiga wari waa abu hurayra tarjamadiisa waa soo marnay xadiidka waa xadiis saxiix ah oo haabit ah sida xaafid ibnu xajar uu ka soo naqliyey tasxiixintiisa ibnulkhusayma sidaasoo kale xaafidu zaylaci wuxuu ka soo naqliyey ibnu daqiiqulciid inuu yidhi ilmaamka inuu ku yidhi huwa jadiirun bian yusaxaxa xadiis ku habboon weeye in la saxiix yeelo ibnulmulaqinna wuu saxiix yeelo albatrulmuniirka ayuu ku saxiix yeelay juska saddexaad imaam nawowi raxima allahu tacala laftirkiisu wuxuu yidhi hada xadiidun xasanun wa isnaaduhu jayid majmuuc ayuu ku yidhi juska koobaad marka xadiidka sanadkiisu waa sanad haabit ah baabkan muxuu ugu keenay wuxuu ugu keenay marka la weyse qaadana midigta in la hormariyo midigta in la hormariyo sidaas ayuu ugu keenay laakiin xadiidka hore hadeer aan ka soo qaadanay kana marka waa sidaas oo kale dee muxuu u soo celiyey ilaa kii horanba ka soo qaadana marka la weyse qaadana marka la qubaysanaa in waxa weeye midigta la hormariya labada gacmood iyo labada lugood muxuu kan u keenay wuxuu u keenay kii hore waxay ahayd sunna ficliya nabigaa jeclaa alwi tanuna waa sunna qowliya nabigaala amray idaa tawada'tum fabda-uu bimayaaminikum midigyaalka ku bilaaba nabigaa qowlan u amray marka tanuna waa sunna qowliya waxa weeyaan tii horena waa sunna ficliya waa isi sii xoojinayaan marka xadiidka waxaa laga qaadanaa midigta in marka la weyse qaadanayo midigta la hormariyo labada gacmood gacanta midig labada lugoodna lugta midig sidaasuna u keenay ma waajiba mase waa sunna ahlucilmigii hore lama hayo hal imaam oo laga soo naqliyey inuu waajib yahay ahlucilmigii hore lama hayo hal imaam oo laga soo naqliyey raazi ayaa tafsiirkiisa imaam axmed u tiiriyey zarkashi ayidhi waa munkar warkaas raaficina wuxuu yidhi sidaasoo kale shaaficiyada axmed ibn xambal ka sheegeen cabdalla bn saalix fawsan uu yidhi lam aqif calaa dalika fima dalactu calayhi min kutubi xanaabila kutubtii xanaabila waxaan dalacday kuma aragin warkaas marka imaam axmed waxa weeyaan lagama hayo bal in laga hayo iska daayo ijmaacaad a lagu soo naqliyey hadduu qofku sunnadan khilaafo oo gacanta midig iyo gacanta bidix uu bidixda hor mayro midigtiina kadib mayro ama labada lugood lugta bidix uu hormariyo midigta dabamariyo oo sunnada khilaafo weyseqaadkiisu inuu ansaxayo ijmaaca lagu soo naqliyo ijmaacaas culimmada soo naqlida waxaa ka mid a imaamu nawowi raximah llahu tacaala wuxuu yidhi ajmaca alculamaau calaa ana taqdiima alyamiina cala alyasaari min alyadayni warijlayni fi lwuduui sunna walow khaalafahaa fafaatahu alfadlu hadduu qofku khilaafo ajar ayaa dhaafaya wasaxa wuduuhu weyseqaadkiisu ansaxa sharaxa saxiixulmuslimku ku leeyahy kadalika alimaam ibn lqudaama a'imada xanaanbilada ka mid ah wuxuu yidhi walaa yajibu tartiibu bayna alyumna walyusra laa naclamu fiihi khilaafan wax khilaafana kuma ogi marka masaladu waa sidaas weeye laakiin sida fiican waa sunnada waxaa ka jawaabid u baahan xadiidkan amara ku soo arooray oo ah fabda-uu bimayaaminikum maxaa amarkaas ka leexiyey waajibnimadii ilaa amarku wujuub uu keena wax badan aan ku celcelinay amarkaas wujuubka waxaa ka leexiya yidhahdeen culummadu aayadda oo ilah markuu yidhi faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila almaraafiqi ilaahi weynaa wuxuu amray gacmaha iyo lugaha in la maydho taqdiim taqdiimulyumnaana alla ma sheegin waajibaadka weysaqaadkana aayaddaa sheegtay taas ayaa tusayda welidaas saas daraaddeeday ayay ku ijmaaceen ahlucilmigu inaysan waajib ahayn waxay kaloo yidhahdeen culummadu waxa amarkan ka leexinaya waajibnimada xadiidka caaisho hadda noo soo hormaray kaana yucjibuhu waxaa cajabgeli jiruu jeclaa nabiga atayamunu marka wuxuu kutusaya arin mustaxab ahoo nabigu jeclaa inuu yahay lakiin uusan waajib ahayn marka aayadda iyo xadiiska labadaasaa ka leexiyey ayay yidhaahdeen ahlucilmigu aayadda iyo xadiidkaasaa ka leexiyay marka in midigta la hormariya waa sida sunnada ah وعن المغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة وحلقه رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم توضع وويسقاتي فمسح وامسحي بالناصية فوديسة وعلى الإمامة إمامة كركيدان وامسحي والخفين لبدا خفنا وامسحي أخرجه مسلم أي حديث كصوصار حديث كان حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم توضع وويسقاتي famasaxa binaasiyati foodiisa ayuu masaxay meeshaas foodaahu masaxay markuu masaxay wa cala alcimaamati cimaamada korkeedana waa masaxay walkufayni labada kufna waa masaxay akhrajahu muslima soo saaray muxuu halkaan ugu keenay xadiidkan waxaad dhici karta xaafidku maadaama uu shaaficiye yahay inuu halkaan ugu keenay madaxa qayb ka mid a haddii la masaxo inay ansaxayo taasna jawaabteeda xalan ka soo jawaabay oo waa maxay nabigu hadduu foodii masaxay kuma gaabsan ee cimaamadiiu ku dhammaystir hal mar isagoo madaxa qayb ka mida masaxee ku gaabsadee lama hayo mar haddaan la haynin sida sawaabka waa in madaxa dhammaantiis la masaxaa inay waajib tahay sida sawaabka waa madaxa dhammaantiis in la masaxaa inay waajib tahay sidaas ayaan kaas uga gudbayna maxaa yeelay sharax kale oo dheer uma baahno xalan soo sharaxnay kaas wa can jaabir bni cabdillaahi ayaa laga wariyey radia allahu canhuma fii sifati xaji nebiy nabiga xajkiisii tilmaanteeda markuu ka hadlayay jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi ibda-uu bilaaba bimaa kii bada allaahu bihi ilaahay uu bilaabay akhrajahu nasaa-iya soo saaray haakadaa sidaas bilafdi lmri ibda-uu waa amar lafdu amar ayuu ku soo saaray wa huwa xadiidkuna cinda muslim inuu ku sugan yahay bilafdi lkhabar lafdu lkhabar lafdu lkhabar waxa wey ficil mudaaric isagoo ah laakiin nasaa-i wuxuu ku wariyey waxa weya lafdu amar oo ah ibda-uu bilaaba sidaas ayuu ku wariyey lafdiga xadiidka oo ah xadiidka horta raawiga wariy waa jaabir ibnu cabdilaahi ibnu xaraam alansaari asulami waa saxaabi aabihiisna waa saxaabi saxaabada kuwa ugu caansanaayo ka mid yahay weliba mugtiriinta ragga ugu saxaabada ugu xadiidka badan ka mid yahay macnaha saxaabada kuwa ugu xadiista badan ayuu ka mid yahay jaabir ibnu cabdilaahi wuxuu nabiga ka wariyaa xadiis dheer ayaa ka mid a axaadiista uu nabiga ka wariyo xadiis dheer oo uu uga hadlayo qaabkii nabigu u xajiyey xadiiskaasoo keligiis culummadu kutub ka alifeen xadiis keligiis oo keligiisa bay culummadu kitaab gooniya ka dhigeen waana noo imaan doona insha allahu kitaabka dhexdiisa ilaa boqol iyo konton xugun culimmada gabala xadiiskaas ka qaatay saxaabigaas jaliilka nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ka mid yahay saxaabadii kala qayb gashay baycatlcaqaba oo nabiga sal allahu calay wasalam inta maka ugu yimid isagoo reer madiinea nabiga sala allahu calayh wasalam ballanka kula galay inuu madiine ugu yimaado oo ay difaacayaan nabiga sala allahu calayh wasalam nabiga sala allahu calayh wasalam sagaal iyo toban duulaanuu nabiga u raacay sagaal iyo toban duulaan uu u raacay wuxuu ka maqnaa oo kaliya waxa weeyaan ghaswatu badar iyo ghaswatu uxud labadaasu ka maqnaa labadanaas aabbihiisa u diido aabba aadayay asna wuxuu dhahaa lahaa gabdhaha la joog kula dhashay markaa aabbihiis ayaa lagu dilay uxud markii aabbihiis uxud lagu dilay kadib dagaal ka dambeeyey kama harin dagaal ka dambeeyey kama uusan harin masjidka nabigu xalqa ku lahaa uu duruusta ku bixi jiray cilmiga ah aakhiru cumri waa indhabeelay halkaasuu duruusta ku bixi jiray waxa weeye wuxuuna ku dhintay madiina hijriyadu markay ahayd toddobaatan iyo afar toddobaatan iyo afar markay ahayd halkaasa noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد